بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sagaalaad min suurati alqamar qaala allahu tacaala kadabat qablahum qowmu nuuxin fakadabuu cabdanaa wa qaaluu majnuunu wasdujir waxaynu ku soo jirnay fii tafsiiri suurati alqamar ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa subxaanahu wa tacaala waqaa'ic ama dhacdooyin ummadihii ambiyadii iyo rusushii loo diray beeniyey wixii ku dhacay wixii ku degay oo cadaab ahaa waxaa looga jeedaa inay digtoonaadaan gaalooyinka kale gaaladii joogtay xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam war kuwii idinka horreeyey iyo gaaladii idinka horreysay rusushii markay beeniyeen arrimahaasaa ku dhacay idinkuna haddaad rasuulullaahi moxamed beenisaan calayhi salaatu wasalaam war taasoo kalea idinku dhacays iyo ka daran ilaahay wuxuu yidhi kadabat qablahum iyaga hortood waxaa beenisay kuwan quraysheed ama qoomkan nebiga loo soo diray kuwii markaa joogay hortood waxaa beeniyey qowmu nuuxin nabiyullaahi nuux qoomkiis waa beeniyeen fakadabuu waxay beeniyeen cabadanaa addoonkanagii ilaahay wuxuu yidhi addoonkanagii bay beeniyeen cabdanaadaas ilaahay isku idaafeeyey waa tashriifan lahu sharifid la sharifayo iyo khusuusiye cubuudiyada markaasaa fakadabuu waxay beeniyeen cabdanaa addoonkanagii nuux ahaa weeyaan nebiyullaahi nuux wa qaaluu waxayna yidhaahdeen afxumadooda majnuunun innahu majnuunu bay ka dhiganta waa mid majnuun ah saas bay yidhaahdeen kagama hadhine wasdujira waana la sajriyey nebiyullaahi nuux waa la guulguulay waa loo cagajugleeyey waa la dhibaateeyey waxaa laga sajriyey wasdu jira waxaa laga sajriyey yeeridda dacwada uu macnaha nubuwo uu sheeganayo waa laga horyimi cay cabsigelin cagajuglayn dhibgaarsiin digniino waxaas iskugu dareen aayad kale suuratu shucaraa waxaanu ku soo qaadan inay yidhaahdeen lain lam tantahi yaa nuuxu latakuunanna min almarjuumiin haddaadan ka joogsan waxaa ku howlan tahay dadka la rajmiyo dhagaxa lagu dilaa ka mid noqonaysa marka sajrintu waxa weeyaan digniina bay siinayeen ka joog bay lahaayeen afxumay ugu darayeen dhibaatay samaynayeen gacantooduna waa fidsanayd weliba ilaa ambiyada qaarna waa laayeen qaarna dhibaato kale u geysteen halkaa markay marayso sagaal boqol iyo konton sano oo u dhawaaqayey nebiyullaahi nuux calayhi salaam isaguna ilaahay buu tuugay markaas wanaadaa nuuxu rabbahu faqaala rabbi dee ilaahay buu isna baryey markaas waa tanaa baryadii marka fadacaa rabbahu rabbigiis buu tuugay muxuu yidhi annii biannii anigu ilaahayow maqluubun baan ahay mid laga qaalib noqday ee fantasir ilaahayow ii gargaar fantasir ilaahayow adigu gargaar gargaar waa maxay gargaarso bimacnaa aniga ii gargaar ilaahayow kuwan mujrimiintaha awoodaan uga hortago ma hayo fantasir fantaqim lii ilaahayow ii aargo diintaada u hiili markau ka quustay buu habaar isagu wuxuu iska dhahay markay dhibaateeyaan allahuma kfir liqowmii fainahum laa yaclamuuna ilaahayo kuwaan ilaahayo kuwaan waxba garan mayaan haa marka hore o dhan saasay ahay ilaah waa laga qaalib noqday fantasir markaasuu habaar ilaahayna markuu habaari muxuu yidhi walaqad naadaanaa nuuxun nebi nuux baa noo dhawaaqay oo noo baaqay yaa nebi nuux baa nala hadlay oo na tuugay fala nicma almujiibuun yaa waxaa nicmo lahaaday cidaa jiibta annagaa u nicmo leh waa ka yeelnay wey uma baahna ambiyadu iyo rususha ilaahay iyo ahlullaahi isgaarsiinahan iyo waxaan saasay rabbi u toogaan waa kana fala nicma almujiibuun ilaahay baa markaa ajiibay oo aqbalay oo ka qabtay kuwii balaayadahaa wixii ku dhacayna maxay noqdeen intaa looga harmaya qisada waa laguu sii bayaaninaya ilaahay wuxuu yidhi fafataxnaa waxaan u furnay abwaaba samaa'i samada albaabadeeda bimaa-in biyaan ka furnay magaasoo munhamirin tiro badan roob biyo tiro badan awood badan ayaanu sii dayn xoog u shumaya biyahaasi baanu furnay meesha maxaa ka garatay samadu albaabay leedahay fafataxnaa abwaab asamaa meesha albaabaha jira waana xihan yihiin cid kasta iskama geli kadho xaggaan ka galnay iyo xaggaasaan tagnay iyo cirarkii baan dhex mushaaxnay iyo wax ka jiraa male meelo ka dhowdhow ha sheegeen waa jidhaa taas meelo koroo la gaaray waa gaarkeeda waa jiraan laakiin samada iyo albaabadeeda wardiye leedahay nebigaaba markii la dheelmay calayhi salaatu wasalaam isrihii bay taas ahayde micraajkii ayuuba sama kasta isagaiyo jibriil la weydiinayay ma laydiin soo idna waa kuma waa muxamed yaa cidma kula socotaa wakaa saasay hawsha u socotay albaabadii samada biyaa laga sii daayay xoog badan wafajarna alarda dhulkiina waanu dilaacinay cuyuunaa ilo waxaa weeye fajarnaa cuyuuna alardi markaasaa alarda lasoo hormarshay wafajarna alarda cuyuuna min jihati ilo ayaa laga sii daayay webiyaal iyo kanaallo wada burqanayaa dhulkii laga dhigay dhulkii biyaha ka yimid cirkiina biyaha ka yimid ilaahay wuxuu yidhi faltaqa almaau biyihii waa kulmeen biyihii cirka iyo biyihii dhulkaa kulmay calaa amrin xaalay ku sugan yihiin amarkaasoo qada qudira la qadaray hore loo qorsheeyey calaa amrin bay ku kulmeen ama xaale calaa amrin xaalay ahaadeen amarkaasoo qad qudira xaal ilaahay qadaray horay oo ahaa mukadibiinta in la halaago la maansheeyo biyo lagu hafteeyo arrintaasaa horey loo qadaray ummulkitaabi horey ugu qornay markay gaaloobaan ee kufriyaan in la hafteeyo oo la maansheeyo biyahaas baa cir iyo dhul labadaba ka yimid waa biyo tiro badan marka labadaa biyow dee markay kulmeen buurtan ugu sarraysaba waxaa lagu leeyahay ka sii saro mareen culimada qaar tilmaamayaan siddeetan dhudhun bay kasii saro mareen allahu aclam faltaqal maau baa layidhi biyihii baa kulmay lama dhihin faltaqal maa'aani kuwii xagga iyo kuwii xagga layskuma taniyeen faltaqal maau ifraad baa laga cabiro waxaa meeshaa la rabaa in la caddeeyo biyo isku dhowaa iyo biyo derisa iyo inaysan jirin faltaqal maaw calaa amrin xaalay ku sugan yihiin amarkaasoo qad qudira la qadaray duufaantii baa lagu kiciyey nebiyullaahi nuux iyo dadkii la socday iyagana biyaha laftoodaa lagu dhex badbaadinayaa kuwana biyaha lagu baabi'inayaa waxamalnaa waanu xambaarnay hu oo nabiyullaahi nuuxa calaa daati alwaaxin looxyaal alwaax waaba alwaax alwaax mid u saaxiiba doon calaa safiinati daati alwaaxin doon alwaax ka samaysan iyo wadusurin masaamir qodbo ma taqaan masaamirta alwaaxda waaweyn lala dhaco doonyaha iyo haddaba lala dhaco baanu taas baanu ku badbaadin doon baa la saaray khashab iyo qoryo ah balbalaaran alwaaxda balbalaaran doonyaha laga samayn jiray ilaa maanta waa la isticmaala oo masaamiir iyana lagu adkeeye layskula qabtay marka sifadii baa la sheegay sifatun taquumu maqaamal mawsuuf kii la sifayn lahaa oo doontii ahayd safiinadii lama cabirin sifadan baa kaaga filan taasoo doontaasoo tajriid dareeraysa ka sifee biacyuninaa xaalay ku sugan tahay ilaalintannada iyadoo ku sugan tajriid biacyuninaa baa halkaa la cabiray suurat lqamar walitusnaca calaa caynii baa suuratu dahaa la cabiray wasbir lixukmi rabbika fa innaka biacyuninaa suuratu duur baa la cabiray haddaba waa maxay ilaalinta yada xaalay ku sugantay doontay halkaasay socoto arrinkaas waanu samaynay jazaa'an ama aqraqnaa waan haftaynoo waa maanshaynoo waa baabi'inay qowma nuux nuux qoomkiisii jazaa'an jaze iyo abaalmarin darteed liman axad kaana ahaaday kufira kufira mid laga kufriyey kii laga kufriyey u aargudid aan u aargudayna darteed yaa laga kufriyey nebi nuux nebi nuux soo lagama kufrin isagaan u aargudayn markaasaanu sidaas samayn facalnaa daalika iskaba soo qadaro arrinkaasaan samayn maxaan u samayn jazaa'an liman mankaasoo kaana ahaaday kufira mid laga kufriyey taasina wataa nebi kastaaba waa nicmo ilaahay xaggi laga soo diray ummadna loo soo diroo loogu nicmeeyey haddii la akriyo qirada ah jazaa'an liman kaana kafara harqintaas iyo baabi'intaas waxaa la abaal marinayaa kuwii gaaloobay oo badel lagu maashay ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala jazaa'an liman kaana kufir liman kaana kufira jazaa'an liajli jazaa weeyaan oo maxay ah albaabadan samadee la furay iyo waxa ka dambeeya waa sidaas taa halkaa markii la dhigay arrintii baa weli socoto qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad taraknaaha wacizatii wajalaalii baan ku dhaartay laqad taraknaa waxaanu ka tagno ka yeelnay taraknaahaa waanu ka tagnay doontaas sayarnaahaa doontaas waxaanu ka yeelnay aayatan aayad iyo cibraanu ka dhignay aayad iyo cibro ayaanu ka dhignay doontii iyada ahayd waa doontii ugu horreysay weeyaan cibraanu ka dhignay duufaanta iyo xaadisadaas ee fahal min mudakir war mid waadsamayaa ma jira min muctabirin wa mutacidin mid wacdoomaya ama cibro qaadanaya ma jiraa cibraanu ka dhignay doontii waa muddo badan baa la baaqi yeela iyadoo cibro ah wastawat cala aljuudiyi soo maahay ummaddan bilowgeedii baaba soo gaaray wa kam min safiinatin kaanat bacdaha maxaa doon ka dambaysa oo qad saarat ramaadan noqotay dambas iyo burbur doontaasi waa saasay aayad iyo cibraa laga dhigay walaqad taraknaahaa aayatan fahal min mudakirin ilaa wacdoon iyo waansoon baa loo baahanya ilaahay wuxuu yidhi subxaanaه wa tacaala fakayfa sideebau kaana ahaaday cadaabii aniga cadaabkaygii iyo wanuduri digidaydi ama waindaari wanuduri waindaari digidaydi aan u digay liman kadaba ciddii beenisay liman kadaba rasuli rususheeda ciddii beenisay oo aayaadkayga aan ku cibro qaadan oo ku wacdoomin seebay taasi noqotayoo booskeedii ma dhacday wey waxay mudnaayeen ma la mariyey fa kayfa kaana cadaabii wa nuduri taasina wataa dee wixii ku dhacay baa ku dhacay qoladaa wayada la baabi'iyey digniinihii iyo wixii loo sheegayna waxba uma tarin cadaabkaasina mowqiciisi iyo booskiisiibuu dhacay walaqad yasarna alqur'aana lildikri qaala tacala ilahi wuxuu yihi wallahi bay ka dhigatay laqad yasarnaa waanu yasirnay waanu sahalnay alqur'aana qur'aanka lildikri liajli dikri lilxifdi waاltadabburi wاliticaadi wacdoon baanu u sahlnay qur-aanka waa sahlnay in lagu wacdoomo in lagu tadabburo in la xafido in la barto in lagu camal falo ee fahal min mudakirin war mid waan soomayaa ma jira qur-aanka mawaacidtiisa wacdiyaashiisa mid ku wacdoomayaa ma jira qisooyinkiisa mid ku cibro qaadanaya ma jira fiihi lxadu buu yidhi khaasinku tafsiiru khaasin baa jira mogta fiihi alxadu calaa tacallumi alqur'aani walishtiqaali bih waxaa ku sugan isku boorin qur-aanka in la xafido in la barto laysku boorinayo iyo in lagu mashquulo lagu shuqloomo ilaa allaa sahle ilaahay baa inoo fuday kalaam ilaahay aan iska akrinayno wey ilahay inoo fuday ilmihii yaraabaaba iska xafidaya lisakiiri walkabiiri walcarabiyi walcajamiy midaan ka bacaribay sheegi karin baa qur-aanka akrinaya faatixada akrinaya kugu tujinayo qur-aankii kale akrinaya ilaahay u sahli marka yasarnaahu lilxifdi walqira'a buu yidhi saciid binu jubayr kutubtii hore kuma jirin baa la yidhi kitaab dhammaantii la akhrin jiray ilaa qur-aanka unbaa saac ah bes qur-aankan baa marka ilaahayna ku manays sahal baa laga dhigay liman araada xifdahu wa fahmahu qofkii doonaya inuu xafido fahmo oo ku wacdoomo qur-aankuna waa ra'su sacaadati اdunyaa waalaakhira aakhiro iyo adduunba liibaanta taal madaxeedii waa qur-aanka weeyaan ilaahay hoggaan haynoo ka dhigo qur-aanka kariimka ah saasaa ilaahay u fududeeyey oo ilaahay u sahlay subxaanahu wa tacaala fainamaa yasarnaahu bilisaanika aayad kale qur-aan ya saasaa ilaahay inuu ku fududeeyey qisadaa halkaasaa la mariyey waxaa ku xiga reer amuud oo rasuulkooda saalix beeniyey kadabad waa beenisay amuudu reer amuudna binuduri bay beeniyeen digniinihii wey waxa weeyaan waxaynu weli ku dhex jirnaa qisadaa horaan weli ku dhex jirnaa walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir aayaadka dee suuradda kusoo laalaabta weeyo mid kale unbaad sii arkaysaa ilaa waa kala horeeyaan ilaahay wuxuu yidhi kadabad caadun reer caad way beeniyeen fa kayfa seebow kaana ahaaday cadaabii cadaabkaygii iyo wanuduri indaaradaydii iyo digadyaalkaygii aan cadaabka uga digay cadaabkii ku dhacay haddaa la sheegaya innaa annaga arsalnaa dirnay innaa annagu arsalnaa waan dirnay calayhim dushooda riixan dabayl riixdaasoo sarsaroo qabow qabow baarida ah waxaa kaloo macno labaada riixan baan ku dirnay oo sarsaroo qararacle dabaylo qayliyaa jira oo sharqama oo khatar ah waxaa la leeyahay war labada wasfiba waa lahayd ashadiidatu albardi ashadiidatu sawt cod daran iyo qabow daran bay labadaba lahayd ibnu kaiirku intuu aqwaal badan soo raray wuxuu yidhi wاlxaqu anahaa mutasifaة bijamiici dalik qabow daran iyo cod daran qaylo daranba dabayshu waa wadati wahada اlqowl huwa اladii اkhtarnaah tafsiirkaa qabso dabayshaasaan ku dirna fii yowmin maalin tanwiini yowmkaasoo naxsin la baasayso ya yowmkaasoo tan hore haddaa ka sifaysid oo yowmin ah ama naxsin ah ka sifaysid labadaba loo ogole kaasoo mustamirin joogto ah shumigiisa iyo balaayadiisu ay joogto tahay dabayshaasaa lagu sii daayay hal qof kama badbaadin oo see mustamirin u yahay waxa weeyaan yowmun intasala fiihi cadaabuhum adunawiyu bilukhrawiy cadaabkoodii dunawiga ahaa iyo cadaabkoodii ukhrawiga ahaabaa laysla xidhiiriyey kan markii lagu dhuftay madax kii kalena aakhiray tageenoo horey baa looga sii qabtay arrinkaasaa ku dhacay aad bay suuraddan u macno ballaaranta suura cajo badan weeyaan u fiirsooo marka sida wax u dhacayaan walaqad yasarna alqur'aanadan suuradda waa lagu soo celini qiso kasta markii la sheego waa la soo celinaya fa kayfa kaana cadaabii wa nuduri qisatu nuux iyo caad iyo hamuud iyo luud waa lagu khatimo waxaa loogu talagalay liyatacida bihi xaafidu lqur'aani wa taaliihi qofka qur-aanka akhrinaya iyo kan xafisan inay ku wacdoomaan kayrkiisna ku wacdooma mar kastoo qiso weyn la sheegay waxaa loogu talagala oo la soo celiyey in lagu wacdoomo waxay la mid tahay fa biayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan oo nicmo kasta markii la sheego suuradda ka dambaysa suuraddan la soo celcelinayo waana aayadda qur-aanka ugu celcelinta badan fa biayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaani soddon iyo kow jeer baa la soo celceliyey amaa walaqad yasarna alqur'aana iyo weylun yoomaydin lilmukadibiina iyo aayaadkaas waa tiro kooban wey arrinkaani marka nimankan waa la halaagay fii yowmin yoomkaasoo naxsin dii naxsin shu'mi iyo baasays u saaxiiba yoomkaasoo mustamirin ama naxsigaasoo mustamirin shu'muhu shumigiisu uu joogta yahay cadaabkaasaa marka halaagay dee toddoba habeen iyo siddeed maalmood waa iyadii lagu waday dabayshaa iyo dhibaatadaas arbaca ilaa arbaca bay dhahaan culimmadu arbaca bilo dabays arbacadaas dee dadka muslimiinta maxay iyagu baasaysanayaan gaala iyo balaayaa la halaagaya maalin khayr bayba iyaga u tahay inkastoo maalmahoo dhan ilaahay agtiisa waxa weeyaan maalmo ilaahay weeyaan kulligood fii ayaamin naxisaatin meel kale meel kalena sakharnaa calayhim sabca layaalin wa amaaniyata ayaamin xusuuma oo macnaha xusuuma waa mutataabica shumu bacdi alayaam maalmaha qaar in la baasayso falaa yasixu shayun minhu arrimaha iska dhaaf falayaamu kulluha lilah maalmahoo dhan allaa leh maalin gaar ahaanteeda dhib u wadataa ma jidho wixii dhiba wixii qadara wax khayr nafaca xagribba wax kaska imaanaya riixdaas iyo dabayshaasoo tanzicu nnaasa dadka fujinaysa haddaha yowman ee riixan ka sifaysa waana la xaalayn karaa istinaafna waa laga dhigi karaa kullu icraab walacaariib waa jiraan tanzicu nnaas dabaysha lagu diray dadkiibay cagaha dhulka u qaadsaa way fujinaysaa markay fujiso cirka la aado bay madax madax usoo tuuraysaa madaxa horey qofka uga go-aya kaannahum xaalaa moodid niman dheer dheer baahay nimanka reer caad aad u taagan markay dhulka kusoo daateen unuunka horena go-an yahay kaannahum xaala moodid acjaazu naklin geetimireedyo naklatin jamceedii baa naklin ah xabad ma ah waa geetimireedyo acjaazsi waa maxay salaalkeed iyo jiridaheed tiirarkii iyo jiridihii geetimireedku waa geed dheer oo sal dheer leh taas baa booda kaasoo munqacirin la fujiyey bimacnaa fuqay meeshii lagu tallaalay ka dhacay geed saa u yaalayaalbaa moodaa nimankii dheerdheeraa dhulkay legdan yihiin jirka waaweynaa madaxu waa ka go-anya geed timireed waxaa moodaa halkaa lagu tuuray fakayfa sideeba u kaana ahaaday cadaabii cadaabkaygi iyo wanuduri wayndaari lahu digiddaan u digay bal nimankaas axwaashoodii iyo sida qur-aanku inuu ku bayaaninayo bal hadda fiir arrinkaasaa iyagiina ku dhacay saasaa loo baabi'iyey dee aayad qur-aan oo kalea lagu sheegay fahal taraa lahum min baaqiya war hal cidoo ka hadhay oo ka baaqiya ma ujeedaan kaannahum acjaazu naklin naklin munqacir weeyaan salka iyo jiridda iyo simaha geedkaasaa moodaa nimankaa wax ku dhacay acjaazu naklin khaawiya soo meelka iyana waa meel kale cadaabkaas baa lagu baabi'iyey walaqad xaqiiqe yasarnaa waanu yasirnay alqur'aana qur'aanka lidikri ee fahal min mudakir kaasi ma ahaaday baa lu leeyahy nimankan dabaysha waxaa loogu halaagay baa leeyahy ilaahay baa ogay awooddooday cuskadeen dabayshuna waa waxa ugu awood badan duufaanaha iyo sunaamiyada iyo dabaylaha iyo meelahay ka dhacaan ya waa baaba badan baa ka dhaca markaasaa la baabi'iyey oo la jiridgoy hadday isla xoog badnaayeen wax ka xoog badan baa lagu salladay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir ilaahay baa inoo sahlay qur-aanka waa la xifdinayaa waa la fahmayaa waa la baranayaa ya dee waa aragtay hadda qiraa'aadka sida loo xifdinayo musaabaqaadka qiraa'aadka xataa ilmo yaryar ya ilaahay baa sahlay subxaana wa tacaala allah inoo sahlay kadabad amuudu reer amuud waa beeniyeen binuduri ayay iyana beeniyeen bilindaaraat digidyaalkii iyo wacdiyaalkii bay beeniyeen uu ugu digay nebigoodii saalix ahaa digniinahu siiyey faqaaluu waxay yidhaahdeen abasharan anatabicu iska soo qadaro ma waxaan raacaynaa basharan binu aadan oo midnaa naga mida waaxidan oo mid qura ah hal xaba ah ayaanu natabicuhu aanu dabagelaynaa dababoodaynaa ma hal axad oo basharoo annagoo kale ah baanu dabagelaynaa oo raacaynaa oo weliba raggii magaca lahaa aan ahayn madaxdii aan ahayn annana dad tiradii ka batay aan nahay waa xaasidnimo waxa ay saas u leeyihiin hal ninaan iska dabagelayna ma oga ilaahay fadligiisu ciddou doono ilaahay dee ilahay inuu fadligiisa siinayo waxay dhaheen inna anagu idan haddaas haddaan hal qof iska dabagal boodno la fii dalaalin baadinimo dhexdeed baan ku sugannahay iyo wa sucurin waali sucurku waa junuun waxaa kaloo sucurka macno labaadu ku jira u noqonaya wa sucurin saciiro saciir soo naar maaha sucur jamac naaro saciirooyin saciiryaal naarooyin wey naaro cadaabo cadaabyaal haddaan saasba ay dhacdaba saasaan nahay dheh weli waa yaabanya waxay dhaheen a ulqiya ma lagu riday addikru dikri iyo waxyi mayaa calayhi dushiisa lagu soo dejiyey nebi saalix min bayninaa xaaloo ahaaday annaga dhexdayada waaba yaaba see ku dhici ka dhaawe waxaa nagu jira dadka xoolo badan dadka xaal wanaagsan dadka saasa way diidan yihiin see loo jagadan arrintan see loo siiyey leey ulqiya dikr maba jidhay ka dhiganta alqa allaahu xataa may dhihin inaan waxba imaan bay rabaa inay sheegaan bal iskaba dhaafo huwa isagu bay dhaheen saalix kadaabun waaba kadaab bay dhaheen oo ashirun kibray oo xadda dhaafay inuu naga sara marow doonayaa bal heerku isla joogo anoo keliya isoo raaca buubana leeyah anoo keligay ah yaa ashir waa maxay waa mubaalaqo qooqay oo kibray oo waxaas uga jeeda laba sifo oo balaayo ah bay meesha keeneen kadib iyo takabur labadaa sifo nin lamaba raacaynay leeyihi labadaa sifo cid leh maba raacayno saasay iyagu leeyihi xaalkooda iyagana waa kaas ilaahay wuxuu yidhi sayaclamuuna waxay ogaan doonaan hadan biri can qariibin bay ka dhehantay xilli aan fogeyn oo marka cadaabka u yimaado ah man kumow alkadaabu ahaaday man midka alkadaabu uu yahay beenaalaha al ashiru qooqay isaga iyo iyaga bal u fiirso kan ah alkadaab alashir yaa beenlow been badanaha qooqay ku yahay beri bay ogaan doonaan waxay ka dhigantaha waaba la ogyahay ku yahay waa loo ibhaaminayaa markaasaa isaga iyo idinka sida hadalku ku wada socdo oo kale waa beri baa la ogaan doonaa xilli dhow baa la ogaan doonaa wa innaa ow iyaakum la calaa hudan aw fii dalaalin mubiin oo kale kaasna wakti dhow baa ogaan doontaan wey iyaga weeyaan kuwa noocaas ilaahay wuxuu yidhi innaa anagu mursilu naaqati mursiluu iyo annaaqa mursilu naaqati hashii kuwa dirayaanna fidnatan xaalay fidna tahay oo lahum iyaga oo fidna ah hal baa dhagax qallalan oo halkaanoo sallaxa laga soo saara mixnad iyo fidno iyaga loogu talagalay wey iyagaa dalbaday hashu waxa uu ku leeyahay ibnu kasiir hal weynoo toban bilood sido-o waxa dhagax sallaxood halkan isku aaburan laga soo saaray wey iyagaa sidaa weydiistay haddaa rasuul tahay dhagaxaas hal ka soo saar ee fartaqib hum koro wasdabiir sabir waxa ku dhacana arag koro dhibtoodana ku sabir saas baa lagu yidhi qola waxay ahaayeen aada iyo aada u dhib badan oo aada iyo aada mushkiladoodu ay u badan tahay qoladan iyaga ah oo weli qisadoodu weliba socoto darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab